hay-adda hormuud salaam foundation ayaa maanta dowladda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ku wareejisay deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu soo samata bixiyo dadka soomaaliyeed ee ku go-doonsan wadanka suudaan oo ay colaada ka jiraan waxaana dadka soomaaliyeed ee ku go-doonsan suudaan lagu qiyaasay siddeed kun oo u badan arday soomaaliyeed oo dalkaasi waxbarasho u doontay maamul ku-xigeenka waaxda xiriirka guud ee shirkadda hormuud abshir cali khayre ayaa sheegay in lacagtan ay ku wareejiyeen wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay tahay mid loogu talagalay in lagu soo badbaadiyo dadka soomaaliyeed ee ku go-doonsan wadanka suudaan inaan mataqaanaa rabno inaan gacan ka geysano gurmadka loo fidinayo walaalaha ay dhibaatada ku qabsatay ee dalka suudaan annagoo markii hore oo emergencyga lagu dhawaaqayna runtii gacan ka geysanay ayaan weli annagoo ka jawaabayna baaqyadan iskusoo mataqaanaa mar labaad iyo mar saddexaad soosoo bixi doona ee ku saabsan in weli loo baahan yahay in dadkii soomaaliyeed ee meeshaas masiibada ku qabsatay ay u baahan yihiin gurmad ayaa shirkadda hormud telecom waxay go-aansatay inay gacan gacan mar labaad ka geysato gacan ayadii ayaan halkan u taagannahay waxaanan mataqaanaa rabnaa inaan wasaaradda arrimaha dibadda ku wareejino kharashaad loogu talagalay in dadkaas walaalaha ah ee halkaa dhibaatada ku haysato looga mataqaanaa looga qayb qaato waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala dadkaas walaalaha ah ee halkaa ku sugan ha badbaadiyo dalka ay ku sugan yihiin ee hadda dhibaatadu ka jirtana ilaahay subxaanahu watacaala amnigii iyo istiqraarkii ay haysteen allah soo celiyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan wasaaradda arrimaha dibadda uga mahad celinaynaa sida soomaalinimadu ay ku dhaahan tahay oo ay isugu xil saareen dadkaas inay soo badbaadiyaan uga warqabaan waxaan markasta tviyada iyo meelaha mataqaanaa social media ka arkaynaa safaaraddii oo qaybsan oo gobollada dalka suudaan ku baahsan oo mataqaanaa nin walba halkaa shaqo ka hayo iyo halkan oo center operation laga sameeyey oo ay fadhiyaan madaxdii shirkadda maxaa lahaa wasaaradda ugu sarreysay oo ayaguna mataqaanaa aan afar iyo labaatanka saac khadka ka baxaynin ku-simaha xogeeyaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan diinaare ayaa ugu mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation sida ay u garab taagan yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed inaan xarunta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee magaalada muqdisho aan kaga guddoonno shirkadda hormuud oo tabarucaad ay ugu talagashay dadka walaalahooda ee ku nool waddanka suudaan joogay inay taakuleeyaan oo ay ka qayb galaan taakulada iyo gurmadka ay dowladda federaalk soomaaliya u gudbinayso oo ay dadkeedu ugu soo daadguraynayso caasimadda qartuum ee suudaan shirkaddan hormuud runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa wejigii hore markii ay bilowatay oo ay dhibaatadu dhacday oo ay asmadu dhacday waxay ka qayb galeen gurmadkii ugu horreeyey maantana waa qeybta kale oo maadaama hawshu ay weli dad ku hareen oo aan rabno dadkaasi in lasoo samata bixiyo ayay maanta haddana ay maaragtay noogu yimaadeen wasaaradda iyadoo iyagu ay yacni dalbadeen inay ka qayb galaan gurmadkaas shirkadda hormuud sideedaba waxaan ogahay dhibaato kasto iyo duruuf kasta oo dadka soomaalida la soo gudboonaato waxay hormuud u noqotaa inay taakulayso wax u qabato dadka soomaalida maadaama ay tahay shirkad soomaaliyeed oo u shaqaysa dadka soomaalida kana shaqaysata waa ku ammaanaynaa ka wasaarad ahaan dadaalkii ay markii asmadu dhacday ay uga qayb galeen haddana ay weli uga qaybgalayaan shirkadda hormuud waxaan rajaynaynaa shirkadaha kale ee soomaaliyeed inay ku daydaan shirkaddan hormuud